xaafadda farjano gaar ahaan waaxda halgan ayaa laga hirgeliyey masjidu nuur oo loogu talagalay in dadka degan waaxda halgan ku cibaadaystaan laguna dhisto qaab iskutashi bulsho ah masaajidka ah oo in muddo a dhismihiisu soo socday ayaa hadda maraya heer gabagaba ku dhow waxaana bulshada soomaaliyeed loogu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaystirka masaajidka qaar ka mid a culimada masaajidka dhismihiisa gacanta ku haya ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dhismaha masaajidka iyadoona intiisa badan soo dhammaatay dadka khayrka jecelna ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhammaystirka dhismaha masaajidka waa masjid laga dhisahayo magaalada kismaayo gaar ahaan xaafadda farjanno waaxda halgan masjidkaas oo ay gabadh muxsinad ahoo soomaaliyeed ay masjidkan muddo siddeed sano ah intaa ay gacanta ku soo hoysay oo ay dhisaysay haddana halkan soo gaadhay israacinna u baahan inta uu maaragtay uu noo sheegay hadda sheekhana sheekh cali nuur sheekh aadam ayaa ka warbixiyey masaajidku meesha uu ku yaallo iyo xaafadda iyo baahidiisu sida ay ahayd baahida sida laydiin sheegay masaajidka in badan baa la soo waday ilaa siddeed sano ah haddana gebangabo ayuu joogaa runtii waa wax yaroo haddii maanta loo helo toban iyo shan kun oo dollar la rajaynahayo in masaajidka intifaaciisii iyo isticmaalkiisii la gaaro waa masaajid weyn oo meel xaafad ah oo u baahan ku yaalla wa maca daalika intifaaciisii iyo isticmaalkiisii waa xayiran yahay inta badanna masaajidku waa uu dhammaystiran yahay oo xataa safiitadii iyo ismiidkii iyo way ku xiran yihiin gogashiisii iyo nuuraddii iyo rinjigii iyo korontadii oo la geliyo iyo marawaxadihii biyihii oo maaragtay la geliyo meeshii weesada oo iyadoo aan bilownayn musqulihii oo la dhammaystiro waxyaalahaasoo markii masaajidka kharashkii galay loo fiirsho waxyaalo dhammaystir iska ah ayaa dhiman waxaan marka ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah intaas dad yar ayaa ka soo qayb qaatay oo ilaahay maaragtay uu ku guuleeyey in maaragtay marka la dhammaystiro inta dhiman kurbadana maaragtay haysa dadkii intaas soo waday haddana hawshii ay ku cuslaatay iyo dadka culummada ah oo ayaguna maaragtay hadda taagan iyo dadka xaafadda sugahaya kurbadooda inaad faydaan masaajidda lagu cibaadaysto iyo goobaha kale ee lagu barto diinta islaamka sida madarasooyinka ayaa ah goobaha ugu mudan in laga qayb qaato dhismahooda iyo horumarintooda